dowladda federaalka ee uu hogaamiyo farmaajo oo aanan muddo sannad ah joogin ayaa si rasmi ah u fashilantay iyadoo siyaasiyiintu ku tilmaamayaan mid xuub caaro ku dhex jirta dowladdu waxay u fashilantay siyaasad ahaan waxaana daliil u ah in muddo bilo gudahood ah ay isku casileen laba wasiir oo kala ahaa gaashaandhigah iyo musiibooyinkaah iyo agaasimayaal sidaasi la mid ahna la casilay taliyaal ciidan markii weerarada iyo qarxiyadu ay bateen xaaladda dowladda ayaa ku soo ururtay dagaal dhexdeeda ah iyo is-eedeyn joogto ah iyadoo midba uu ka kale ku eedeynayo inuu sabab u yahay fashilka jira arrimahan oo sii laba jibaarmay usbuuc ka hor markii la weeraray cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa haatan halkooda ka sii socda xilli ay dowladdu u taagheli la'dahay mucaaradada ku kacsan ridwaan xirsi oo ra-iisul wasaare ka ahaa xukuumaddii tan ka horeysay ayaa sheegay in fashilka iyo khilaafka dowladda ka dhex taagan uu sabab u yahay habka ay dowladdu u dhisan tahay oo ah mid qaab daran oo qabyaalad ku salaysan waa habdhaqan ku salaysan qabyaalad oo aad maaragtay si gun dheer u shaqaysa oo aad mooddo markii dambena systemkii dalka in lagu dhisay oo four point five kii qabyaaladii inta sharci laga dhigay dabeedna ay noqotay in baarlamaanka iyo golaha wasiirada uu nin waliba aaminsan yahay inuu qabiilkiisa uu ku joogo waa qayb ka mida weeye waxaa dhibaatooyinka kale ee samaysmay ka mida waxaa kala koraya systemka dalka iyo constitutionkii dalka oo dib u egisa u baahda in lagu sameeyo commishinadii oo si fiican aan u hirgelin iyo dowla goboleedyadii dhismay federaalismkii waxaa la dhex galay iyadoo shuruucda dalku aanay si fiican isula jaan qaadin waxaa markaa imanaya isaguna conflictka cusub oo kale oo wax badan aan isleeyahay dhaawac halisa ayaa runtii uu ku geystay dalka waa qadaayaadka ay sida aynu adar maaragta ay ula dhaqmayaan xukuumad kasta oo timaada iyada lafteedu waxaa jira degenaansho la-aan siyaasadeed afar sanadood oo madaxweynihii dal uu ka horreeyey uu joogay saddex ra-iisul wasaare ayaa soo maray oo isbedelay haddaan waktigii kasoo bilownay cabdinasi cabdiqaasimna ilaa labiiyo toban ama saddex iyo toban ra-isul wasaare dalka soo maray waktiga afarta sane oo hore hadda ka horeeyey muxuu ahaa waktigan madaxweyne maxamed abdillahi farmaajo ilaa shan taliye shan jeer baa taliyayaasha la bedelay dowladda hadda joogta oo sideed bilood ama sagaal bilood joogta laba jeer bay taliyayaasha ciidanka bedeshay marka ma jiro ay caystay belit meesha ma jiro waxaad odhan karta marka siyaasaddii waxaa ku jira khalkhal xoogla ku jira ama ha ahaato dadka meesha imanaya capacitygooda iyo deliverygooda macnaha inay hawsha ay qaabka u qabanayaan iyo sida dadka marka horeba lagu xila lagu xulanayo oo cillada ay ka taagan tahay ama saamaynta uu qabiilku ku leeyahay systemka ha noqoto siyaasiga idriis xasan faarax ayaa waxa uu isna aaminsan yahay in gacanka hadalka iyo khilaafka dowladda ka dhex taagan uu sabab u yahay fawdadii oo meel sare gaartay kadib markii la isku dheehay xaqa iyo baadilka dabcan waa fawdada weeye wadanka ka jirta oo xaqi iyo baadilkii laisku isku dhex daray oo maxaan ku rahdaa wax run ah iyo wax beena iyo wax sax ah iyo waxaan saxayn aan la kala garanaynin iyo dee qofkii dhib samey sharci wax ka qabta aan la arag sida muuqata dee meesha cadaalad ma jirto sinaan ma jirto bilcaks wax alla wixii wanaag ahaay oo dhan waxaa lagu bedelay xumaan marka xumaantii baa tartamayso marka markay xumaantu tartamayso mushkiladeeday leedahay taasaa waxay keenaysaa nin khaa'ina in uu maaragtay yidhaahdo ummaddii baan matelayaa oo asagii markaa haddii mataqaan xumaantiisii xataa qaar laga hor istaago uu yidhaahdo waa la idulmay oo markaa nin loo gafay oo dhibaato loo geeyey marka taasaa keenaysa in waxaan la kala garan waaya laakiin sida dhabta ah waddanka waxaa jooga ciidamo shisheeye dhaqaalo shisheeyuu ku socdaa waxaan dowladda federaalka ilaa bilow ilaa mindhamaad waxaa sameeyey international communitiga nimankan la baxay siiba maraykanka iyo reer galbeedka inta isbaaradan jirta waxaa la rabaa nin walba jaaniska uu heli karo fursadaha jiro inuu ka faa'iidaysto in la yidhaahdo anaa ka cays uu ka cayrsado oo mid ka cayrsado waana laga cayrsaday oo sidaad ogtahayba dee shariif baa laga cayrsaday shariif farmaajahan laftiisa mar laga cayrsaday waad ogeyd maxaan ku rahdaa kii yuulkii oo mataqaanaa baa asna laga cayrsaday dad badan baa laga laga cayrsaday marka waxaa weeye waxani waa hogaamiye kooxyadii oo marka aan hubaysnayn sababto ma hubaysnaan karaan wax hubaysan waxaa waddankan ka jiro nimanka international community cidday raacsan iyo al-shabaab marka cid dhexe oo ismaaragtay hubaysnaan karta male ee waxaasoo dhan maxaan ku rahda iyagoo waxaasoo dhan wax lasoo koobi kara maaha wax lasoo koobi kara maaha oo wax maarata qashin awaay siyaasiga jaamac xasan khaliif ayaa waxa uu sheegay in fashilka ay dowladda dhex fadhiso uu ka dhigan yahay in farmaajo uu qaaday waddo ka xun tii ay ku socdeen madaxdii ka horraysay aada iyo aad baan uga xumahay in maalinba markii qof la yimaado qofkii hore la yidhaha kii horaa waa wacanaayo kani waa xun yahay haddeertan waxaad moodaa inay baal cusub la baxday in qabiilkii soo xoogeysanayo dana shisheeye oo xoog leh oo runtii ummaddan kala qabaqabinaya oo ka faa'iideysanaya dhaawaca ku dhacay oo ayaandara weyn darashaya waa laga shaqaynaya waddankan soomaaliya la yidhaahdo gacmaha soomaalida kuma jiro dowlad kasta oo timaada waa la biilaa biilkaa laga bixiyaa ciidamo shisheeye oo lacag la siiyaa waddanka jooga soomaalidu lug kuma laha ma diri karaan ma baacin karaan ma kaxayn karaan ma keeni karaan xitaa ciidanka soomaalida iyo ciidankaasi iskuma dhafno oo mawada shaqeeyaan oo waa la soconnaa iyagaa lagu tiirsan yahay waa nasiib darro dan gaaraa laga leeyahay waddan waddan dhisaa ma jiro waxaa uun daran oo ayaan darro ah qoladii hadda cusbayda halka sano ka hor la doortayna inay waddo xun oo qaldan maraan adeera hoggaan xumaa taagan waxaana dhaliilaya runtii dowladda dhaxaan dhaliilaya idriis xasan faarax ayaa waxa uu ka dhawaajiyey arrin kale oo qayb ka ah khilaafka dowladda ka dhex taagan taasoo uu ku sheegay dabadhilifnimo waxa meesha joogo oo dowladda ah waxa shaqeeyo oo hay-adaha u shaqeeyo waxa ciidamada xukumo waxa baarlamaanka ah dhammaan waxaa weeye nimankan u bixiya dayuus bara waaye waddanka dad baa haysto reer galbeed baa haysto cududoodii iyo lacagtoodii iyo dhaqaalahoodii waxooda la isu geeyey hadday wax la beddelayana ayagaa beddelayo haddii wax la keenayana ayagaa keenayo cabdishakuur xaggee ka soo gelaya meesha uu ka soo gelaya waa xagge ma international communitygaa wato ma horey waxa ugu dhiibteen ma inay wax u dhiibtaan bay rabaan waxaa wadataa dowladda imaaraadka carabta ayaa wadataa haddee imaaraadka carabta raggay dabadhilifka u ahaayeen baa kuwa kala wato waa gartay marka marka suurakal ma ahan marka waxa weye waa shimbiro iyo heesa weeye waxaan waxaa la rabaa mataqaanaa dadka lagu jahawareerinaya nimanka reer galbeedka ah oo waxaan soomaaliya saasna ugu talagala maxaa yeelay dadka waxaa la rabaa maalin walba in wax lagu mashquuliyo maalin walbo mawduuc cusub baa loo keenaya maalin walbaba xaggay ka dhacda marka ayaguna intaa waxay sii falkinayaan xargahoodii iyo balaayadoodii bay sii falkinayaan marka laakiin meesha waxa ku jirta waxaa weye ayagaa waxaa loo diiday jagooyinkii ay u baahnaayeen oo dowladday kusoo dari waayeen mar hadday dowladda kusoo dari waayeenna waxaa weeye waa bened wixii la dhihi jiray waa bened waa benedkii oo kaleeto ciyaalka dubnadaha ciyaari jiray oo bened dhihi jiray markii mataqaanaa loo diiday in dubnada ciyaaro waa wixii oo kale weeye marka waana rag waaweyn bay weeye sidaana waa u dhaqmaayaan waxa weye go-aanka meesha cidda qaadanayso xaqaq u leh inay qaadato waa cidda wadanka dhaqaalihiisa bixiso ciidamadiisa biisho oo ayaga biisho kuwaas weeye kuwa go-aanka xaqa u leh oo go-aanka qaadan karo ayagu marka waxay isku haystaan waxaa weeye waa meelo dhexe aniga miyaa maxaan ku idhahdaa dabadhili fiican ah aniga miyaa dalabnimada ku habboon aniga mataqaanaa xoogaa maleysyaa oo maaragtay magaalada tan isbaaro u dhigato haysato haysto oo wax abushi karo isbaaro dhigan kartana ma jirto oo waxaa weye waagi hore waa lasoo dhaafay oo taangiga amison baa istaadiya muqdisho degan oo waxaa weye waa la jiirsiinaya iyaguna waa ogyihiin marka afkay kaga dhammaata afka weeye afkaas weeye hilowle cumar oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxa uu aaminsan yahay in isqabqabsiga dowladda ka dhex jira iyo mucaaradka ku kacsan ay qayb ka tahay kadib markii hal mar xilalkii laga xayuubiyey shan iyo toban ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir okay horta ani waxay la tahay mucaaradada maxaa keenay in la isweydiiyo wey ani waxaan isleeyahay dowladdaanu dhismihii ugu horreeyey ee gobolka banaadir ku saabsanaa ee zero shan iyo toban degmo hal mar laga qaaday bay horta kasoo bilaabatay khilaaf sababtaa waxaa la rabay ninkii abaalmarin uuleh in xilkiisa lagu celiyana in lagu celiyo ninkii xilkiisa gudan waayana nin kale in lagu bedelo laakiin hal mar marka la xaaqi shan iyo toban guddoomiye oo laga qaaday horta banaanka ay fadhiyaan hisaab la-aanna waa looga qaaday looma sheegin wixii looga qaaday halkaas horta mucaarad ka okaya marka ninka gurigu fadhiyaa halkaasuu ka shidaya bahash ko halkaasay ka bilaabatay shan iyo toban guddoomiye waa in loo sheegaa la yidhaha ninkaa xilkiisa waa gudan waaye kanna waa guto la abaal maro loo daaya meeshiisa ama meel kale loo bedelo waxaa ku xigay xukuumadda marka la dhisayay waa sheego waxaan ku yidhi laba qaybood baa ahayd in wax laga soo qaato qaybtii dawladdan wax ka dhistay madaxweynaha la tartantay ee mudnayd dalkan horey u soo joogtay shaqo soo qabatay in qaar looga soo daro waxay ahayd dad waddanka sii joogo waayo arageen in qaar looga soo daro dad cusub oo sidii guddoomiyaashii laga qaaday oo kale ah ayaa intii hore laxaaqay in cusubaa la keenay dadkii sii joogay iyo dadkii mudnaa intaba bannaanka ay fadhiyaan ayagana waxay eeganayaan inuu meel musmaar looga duleeliye oo si ay koraas u helaan qodob waa qodobka labaad qodobka saddexaad dadkii mas-uuliyadda qaaday ayaa waxaa la rabay kubadda inay dhulka dhigaan oo yidhaahaan war maxaan qabannaa xaggeen ka bilownaa waa cusubna annaga sababtoo dhammaan sidaan hore u sheegaba dadka madaxweynuhu laga soo bilaabo ilaa maanta golaha wasiirada ilaa hadda dadka degmooyinka jooga markaan ku keeno waa dad cusub wey haddii aan la ku diidin hadday wax dhacaan si miira loo xalliyo midda labaad dhibka kale waxaa keenay waxbaa dhacaya otomatil wixii markay dhacaan intii laga wada hadli lahaa ama laga fikiri lahaa laba wasiir baa kala hadlaya ama ninkii wax la yeelay ayaa shuruud qabiil u bedelaya markiiba mataala kale sida beriir oo kale waxay marka dawladdu waxay ku degdegaysaa inay si degdega u xalliso ama ay si aan dooli ahayn in loo xalliyo khilaafka laba sal un buu leeyahay dadka xukunka hayo oo dadka waddankan in badan ka warqabin iyo dadka hoggaanka hadda hayo oo aan la tashanaynin dadka waddanka talada ku lahaa khilaafka dowladda ka dhex jira waxaa kaalin weyn ka cayaaraya dowlado shisheeye waxaana jira dano istaraatiijiyadeed oo arrintaasi laga leeyahay sida uu jaamac sheegayo waxaa laga leeyahay dadku inay gumoobaan oo isnacaan oo kala tagaan oo wixii caqliga la laayo markii wixii kale la layn kara waayatoodu ayaan gelina waddanka ka cararaan oo ay maato iyo maxas ku soo hadhash soomaaliya oo la qaybqaybiyo oo gobol walba qof loo dhiibo oo la yidhaahdo xeeradaa ka wada sheekeeyo ka hadlo oo qof waliba aragtidu ku leeyahay waa sidaa maanta muuqata waxaase nasiib darro ah oo ummadda soomaalidu inay iska daysanaa ay mudan tahay hadday rabto inay badbaado oo soo laabato waayo haddii aynaan dib u laabanin waxa inaga qaldanna aynaan arag kana faa'iidaysan dhacdooyinkii inagu soo dhacay qaran ahaan iyo dad shaksi ahaanna waa u lumaynaa adeerow dhaqanka ummadda in la yaqaanana waa laga maarmaan madax dhuumanaysa oo guryo ku xidhan iyo madax caalam u shaqaynaysa oo markay banaanka fadhiyaan iyo markay ummadda la hadlayaan iyo markay caalamka horogaya bulshada caalamka caleh ummaddan meeshay taala kama qaadi karto waxay soomaal u tidhaahdaa nin naagtaada xaaskaaga doonaya gabadhaada ma yeelo waddankan in laynaga qaadaa la doonaya waxaynu ku kor fadhinaa wax aynaan u qalbin hadeerto inaynu haysano oo dad awayaasheen iyo dadkii aynu ka nimi ay soo iyagu heleen oo ilaahay siiyey kuna mitidoonu haysteen oo wadu lahaayeen waxaana adduunkaa hadda arka adduunku sidii maaha waa isbedelay meeshii khayraad yaallo iyo meeshii dad akhlaaq leh ama dhaqan leh ay jiraan oo aan waxa wanaagga ilaahay siiya difaacan karin waa lagu soo duulayaa soomaaliya dullaan baa lagu hayaa waxaan aada uga la yaabaa dawlad soomaaliyeed baa mar walba jirta kama hadlayaan waxyaabaha ummadda u baahan tahay war amniga hala sugo waxaad maqlaysaa ciidan ha laysku dhafo ciidan qabiil ha laga soo ururiyo ree hebel baa u badan ingiriisiya maraykan baa ciidan dhisaya waxaad arkaysaa oo taagan in qofkii qof soomaaliya shalay guri ka qaaday ee dhulkii dowladda dhistay uu aan cidina la hadlaynin oo weliba dawlad kasta oo tabadaba dagaalamayo waxaad arkaysaa dadkii soomaaliyeed oo isku haysta waxaan qiimo lahayn waayo waa la kala fogayey madaxdii ummaddan ka shaqayn lahayd mashaakilaadkoodana ama guryay ku xidhan yihiinoo hadli maaya waxaa la yaab leh dhacdooyinka soo maray madaxweyne cabdilaahi maxamed cabdillahi farmaajo iyo dowladdiisa intii ay xukunka hayeen waxaa la yaab leh oo ayaan ka jawaabin waxaa la rabaa arrintii qalbdhagax baa ka mid a waxaa ka mid a arrintan hadda dhacday ee cabdiraxmaan gurigiisa la galay ee dowladdu ay ashinka qaaday soo eeday dembi kusoo eedaysay waxaa ka mid a dowladda imaaraadka iyo xulafadooda oo soomaaliya gacan ku haysto lacag bixinaysaa ka mid a waxaa ka mid a maalin walba waddan ama kenya ha ahaato ama waddamo kale ha ahaadeen dad soomaaliya xasuuqayaa ka mid a waxaa ka mid a ta u dambeeyay hadda beled hawa ka dhacday marka haddii dawladda ayaan hadlaynin shacabkii soomaalida sidaa yihiinoo nin walba tuulo lagu mashquuliyey adeerow ayaan dara taagan weeye alla ka cabsada isu kalsoon adduunka yaqaano aan dad stuuj ahayn oo tuugsanaya ahayn oo dhabarkooda furaro ahayn marka adeer arrimahaasaa jira waxaa kale oo la yaab loo hadda dhacdooyinka socda waxaa ka mid a nin baa dowladda soo eedaysay baa layidhi waa lagu duulay nasiib darra ay ahayd in shacabka soomaalida ciyaarka dhala soo lalaaya nasiib darra ay ahayd laakiin ninkii mas-uulka waxaa qaadaya mas-uuliyadda waxaa qaadaya ninkii awlaadda ahayd dhalinyarada ahayd iyo kuwii laaya dowladda ahaa baa qaadaya dowladda federaalka waxaa si gaara u dhisay maraykanka madaxweynuhuna waxa uu wataa dhalashadooda kaasoo xilkan loo doortay isagoo aanan muddo bil ah joogin waddanka waxaana isweydiin mudan waxa uu sababta ah in maraykanku uu soo faragelin waayo xaaladda cakiran ee ka dhex taagan dowladda idris ayaa ka warramaya maya de waxay rabaan beentoodii iyo khuraafaadkoodii inay dadka u sheegaan oo yidhaahdeen nimankii madaafiicda isku way ku raaxaysanayaane nimankii madaafiicda isku ridi jiray oo galmaalashada isku tuuri jiray baroorada isugu afuuri jiray meeshaan gaarsiinay arka afka ka wada hadlayaan waxaan samaynay ma aragtaan lacagta hala keeno dadkii dhiiggiisa waa badbaadinay waaba been usii gadmayse maxay kala dhacashaan waaba waaba waxaa weeye waaba jaaniskii fursaddii ugu fiicnayd bayba haystaane bal arkay leeyahay ragga hadalkaan hadal bes aan kusoo reebnay dhiigga daadanaya wixii waa joojina humanitarianka saan u samaynay fiiriya waana ka waaba waaba mid markaasayba u shidan tahaba ayaga marka aad si fiican u dhugato tiirarhka ay ku dhisan tahay dowladda federaalka waxaa kuu soo baxaya inaanay dhici karin in laba iyaga ka mid ah ay heshiiyaan sababtoo ah ma jiro hadaf ay xaqiijinayaan oo ka dhexeeya iyadoo taa beddelkeeda uu nin walbaahi doonayo inuu ka shaqeeyo danta dowladda uu baasaboorkeeda wato sida uu sheegayo siyaasi jaamac adeerow dadka dee xorta ah qof xor oo madaxa ah dadka xorayn kara laakiin qof isagu addoon ah oo cid kale u shaqeeya dadka ma xorayn karo waxaad ogaanaysaa arkaysaa waxa weeye qalbigu laba wax qof ma wada qaadi karo laba shay ma wada qaadi karo inta badan jacaylku meel buu badnaadaa madaxweynaha baasaboorka maraykankaa wata prime ministerka baasaboorka norwejiyaankaa wata guddoomiyaha baarlamaanka norwejiyaanka wata soomaalidu marka waa fakri waxba ma haystaan xaggooda ma norway bay u hiilinayaan oo kor taagana soomaalida dan kale oo badeeni looga taaglaayahay oo ay arkaan inay dadkana baahan yihiin miyay ixtiraamayaan oo ka dambaynayaan mise waddanka dhulku dhacaya qayb qaybsamay qabiilba qabiil ku taagan iyo qofba qof taagan yay qaadanayaan waxaa cad ma waxa inay kuwaa qaadanayaan qofka maraykanka baasaboorkiisa haysta ee madaxweynaha ah ee maraykanku soomaaliya gacanta ku hayo hadday qaldayaan wax miyuu odhan karaa waxaanad qaldan miyuu odhan karaa adeer qof xora dad xoreeya qof addoon ah oo cid kale leedahay soomaliya ma xorayn karo ummaddaana isuma keeni karo ummaddan waxaa la rabaa dhaqankeeda in dib loogu laabto waxaa la rabaa in karaamo iyo caziima lala yimaado oo la adkaysto waxaa la rabaa in lagu gaajaysto la gaajoodo lagu samro duruufaha jira gaaj soomaaliya ma taallo maamul xumo iyo caqli xumaa taalla iyo kalsooni xumo waxa qoysqoysiinaya ee arrintan bacriminaya ballaarinaya waxa weeyaan waa dad danle weeye iyo doqon ummadda dhexdeeda aan gadmayn haddii la israaco doqon aan isu kalsoonayno ummaddan inuu qabiil qabiil u kaxeeya mooyaane iyo in qof shisheeyaa adoos tuugsado mooyaane aan dhiiran karin in laba goor khasaaro in laga adkaado aan adkaysan karin baa ummaddan hortaageen waxaan dib ugu laabanayaa arrintii ahayd hebel baa la wataa hebel baa la wataa qof xoro cidima wadato ee waxa weeyaan qofkii doqonka ah baa soo horreeyey doqonkii caqli uu ku garto mashaakilaadka soomaaliya haysta oo uu kaga xishoodo ma laha oo uu mataqaanaa sarrig buusan lahayn qofkaas doqon baa siyaasi noqday doqon baa lacag alla siiyey oo ummaddan ka faa'iiday doqomadii baa ummaddan qaybqaybinaya marka waxaan rajayn lahay inay intay alla ka xisho ka baqaan oo xishoodaan yidhahdaan qofku waxaan ma samayn karo uma qalmo ummadduna uma qalanto haddaba siyaasiyiinta ayaa waxay dhammaantood qabaan inaan dowlad lagu tilmaami karin nidaamka shisheeyaha ku daaban ee farqaha is haysta islamarkaana uu hogaamiyo farmaajo
haka yaab haka yaabina hadde dowladnimo hadday tahay dowladnimo hadday dowladnimo tahay hotel la deganaada iyo iyo maxaanku idhaahdaa diyaarad la raaca iyo maxaan ku rahdaa taas ma dowladnima laakiin meesha waxa yaalla waxaa weeye nimankan ay la yimaadeen oo aan la inkiri karin waxay rabaan nimankii international communityga anu ma garanayo raggii ay ugu baahnaayeen inay la soo baxeen iyo in kale ma garanayo laakiin waxaan kuu sheegayaa ninka u n-ka xukumana halkan baan ku kulannay si fiican buu u ammaanay wuxuu wadayn wuuna barakeeya marka niman mucaaradoo markaa joogay oo su-aalaha weydiiyey runtii naxdin weyn baa ka muuqatay markii uu nimanka hadda labada oo xukunka hayo oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha markuu si fiican u barakeeyey oo yidhi shaqo la taaban kale qabteen maxaa yeele nimankii waxay yidhahdeen musuq maasuqii baan la diriraynaa kuwa ka soo horjeeda waa kuwii shala mata qalbi dhagax lahaa waa muwaadin baa la dhiiba ninka hadda eh, maxaan ku rahdaa garsoorka eh, ma- ninka garsoorka nin- ninka xeer ilaaliyaha oo asaguna ka soo jeedo maaragtay gobolladaas mar wax ka soo qabtay wuxuu leeyahay soomaali ma aha waa kii eh, qalbi dhagax lahaa waa muwaadin kana wuxuu leeyahay soomaali ma ahan oo waa dulsaar buu nugu yahay bilaahi calaykum waxa meesha ka dhacay macnaha dee macnaha dee waxaasaa ka socdo asagii baa ka- saan ku hadlayo saanna wuu ku hadlaya marka waxaa weeye shacabka soomaaliyeed waa inay arkaan waxa meesha ka socdo waxa meesha ka socdo waxaa weeye nimankan waa waa horor weeye guumaysiga u shaqaynayaan guumaysigaa wada wato wax isdhaama ma jiraan mid laakiin waxay midna waxaa weeye waxba ma reebaayo midna waxaa laga yaabaa inuu hoos hoos wax u baaba'sho ee laakiin una la soo istaagin marka dhibkaasaa jira dee da shacabkuna waxaas marka dowlad in la yidhaahdo taasaaba dembi ah waa bidcaan leeyahay in dowlad la yidhahdo waxaan haddaba fikirkaa la mid ah ayaa waxaa qaba jaamac xasan khaliif dowlad lagu noqon maayo maato iyo ciyaal iyo dad gurya ku jira inta la shiriyo in sida gaalada loo qudbeeyo kiniisadaha loo qudbeeyo la yidhaahdo lagu soo celiyo sentris keliya hal isma ga- dowlad lagu noqon maayo dowladda soomaaliya god bay ku dhacday soomaalida ku riday caalamka kusoo duulay waxaa la waxa weeyaan ciddii ka soo saar lahayd baa la rabaa isku soo wada duub oo dowladda farmaajo oo markii la dhisayey loo muujinayay inay tahay mid ka awood badan kuwii ka horeeyey ee ay shisheeyuhu dhiseen ayaa u muuqataa hamiddii ugu liidatay waxaana uu fashilkeeda ka dhigan yahay iyadoo reer galbeedku ay soo taabteen derbigii ugu dambeeyey islamarkaana ay soo xirantay in dowladnimo maqaarsaar ah lagu siro dadka soomaaliyeed